waad mahadsan tahay walaal xasan faalladan aan qornay waxay ka hadlaysay helitaanka waraaqaha aqoonsiga ee dowladda laga qaato magaalada isgaar magaalada muqdisho iyo caqabadaha ku hereereysan iyo ama ku xayndaaban marka arrintanna waxaa keenay kulamo isdaba jooga oo kulamo dadweyneha ama foorumyo ayaan muddadan qabananay oo arrimaha bulshada si gaara lagu diirada lagu saareeyey kuwaas oo lagu falanqeynayay adeegyada bulshada iyo caqabadaha haysto iyo sidii lagu horumarin lahaa marka si guud forumkaas ama kulanka dadweyne ee la qabtay ayuu daba socotay faalladan maxsuulka nooga soo baxayna waxaa weye inay mataqaanaa bulshada si gaara bulshada reer muqdisho ay dhibaato aada u weyn ka haysato helitaanka aydiyada ama waraaqaha dowladda laga helo sida mataqaanaa warqada dambiil-ahaanta baasaboorka haday noqoto warqada dhalashada iyo tan baabuurta lagu wado si guud waxyaabahaas oo kale dhibaato aada weyn ka haysato oo ay caqabado kala kulmaan mataqaanaa dadka u adeega iyo sidoo kale nidaamka ay maraan oo dhan iyo mataqaana taasoo dabcan mataqaanaa saameynna ku yeelata oo cawaaqib caaqibtooda leh marka si guud arrintaasaa nooga soo baxday taasaana nagu dhalisay daraasadan marka aad sameynayseen ma ku casuunteen ka qaybgalkeeda mas-uuliyiinta hay-adaha aada dhaliisha u jeedinaysaan walaalsaan horey kugu sheegay faalladan waxaa gundhig u ahaa kulankii dadweyne ama foorumkii aan arintan ka qabanay dabcan xogtii meeshaas lagu wadaagayo dadkii waxay nala wadaageen markaas ayaa gundhig u ahayd iyo dabcan annaga wax naga yimidba oo maadaama nahay dad xaaladii la socda magaalada ku nool marka dadyowgaas forum kasoo qeybgalay waxay isugu jireen dhinacyada kala duwan ee bulshada sida dadka socday bulshada rayidka arday baa ku jirtay dad dhankan waxbarashada ku jiray oo aqoonyahanaha ku jiray iyo dadyow shaqaalaha rayidka dowladda dadka tirsan ayaa kamid ahaa iyo hay-ado kale dowladda dabcan dad ka tirsan inkastoo aysan xarumahaas matalayn marka waan la xiriirnay oo isku daynay inaan ku casuumno dadyo ka socda hay-adaha arrintan khusayso balse uma aysan suurtagelin oo badankooda arrintaa way ka gaabsadeen maxamed aadan maxaa ku cadaynaysaa in caqabada ku horgudban yihiin dadka adeegyada u doonta xafiisyada dowladda hoose ee xamar caqabadahani waa caqabado dadku aada uga dhaarigsan yihiin siiba dadka reer muqdisho ee adeegyada u doontay goobahaas ee lugahooda ku tegayba waa waxay aada uga dhaarigsan yihiin ugana warahyaan sidoo kale k s p a ahaan macnaha isdhuban ugu kurgallay oo markaan forumka aan ka qabanay oo kale dadyow badan oo forumka joogay baan ka wareysanay dadkaas waxay nala wadaageen waxyaabihii ay kala kulmeen markay goobahaas adeega u doonteen iyo si guud dabcan waa waa waa baaritaan baan ku sameynay mataqaanaa dhibaatooyinka ka jiray iyo waxyaabahaas oo dhan sidoo kale xubno ka tirsan s p a ayaguna sidoo kale indhahooda kusoo arkay oo xarumahaas tegay oo dabcan noqon karaba markhaatiga koobaad oo mataqaanaa wax laga weydiin karo arrinkan marka waxaan isleeyahay waa waa wax aada bulshada ugu dhex bahsan oo qof walbana uu fahmi karo mana u baahna xataa baaritaan dheer iyo maba u baahna waa wax aada banaanka u yaala ugu dambeyntii cilmi baaristiinu ma soo bandhigtay xalka arrimahan wax looga qaban karo walaal siyaabo kala duwan baa lagu xallin karaa balse waxa ugu muhiimsan waxay faaladan soo jeedinayso waa in maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexe ay bal horta dib habeyn ku sameeyaan shaqaalaha rayidka ee ka shaqeeya hay-adahan lana xoojiyo khibradooda iyo mataqaanaa aqoontooda iyo xirfadahooda sidoo kale waxay soo jeedaysa in laga warhayo oo lala xisaabtamo oo aysan dadka mas-uulka ka ah ee u madaxda shaqaalahaas aysan kusii dayn dadka ee shaqaalahaas rayidka aysan dadka kusii dayn ay ka warhayaan oo lala xisaabtamaan waxay kaloo soo jeedisay in la xoojiyo doorka mataqaana warbaahinta iyo hay-adaha mataqaana bulshada rayidka ee kala duwan si mataqaana ay u korjoogteeyaan oo markaas ay banaanka usoo dhigaan waxyaabaha ka socda xarumahaas dowladda waxay kaloo soo jeedinaysaa in mataqaana dowladda dhexe iyo maamulka gobolka banaadir ay dib habeyn iyo casriyeyn ku sameeyaan shuruucda ka taalla arrinkan maadaama ogsoona inay yihiin shuruucaad gaboobay oo kuwii dowladdii dhexe ay burburtay iyo mataqaana weli ay arrimahan ku shaqeeyaan oo laga warhayo nidaamyadan cusub maadaama teknolojiyad iyo aada horumar adduunka u sameynayo